أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين slى اllه وsلm عlى نabiyina mحamedi وعlى آlih وأصxaabihi أجmaعiin ama bacdu casharkeenna waxuu ka bilaabmayaa caawa aayadda boqol iyo soddon iyo sagaalaad ee suuraة اlأcraaf ka mid ah waxaan ku jirnay qisatu muusa عalayhi الsalaaةu wasalaam ee qowmkiisii in dhulka la dhexal siiyey mashaariq اlardi وamagaaribaha qorax soo bax iyo qorax dhac in la dhexal siiyey iyo fircawn iyo qowmkiisiina la baabi'iyey waxay dhisdhisaayeen oo ay dhoodhoobayeen marka alla wuxuu leeyahay wajaawaznaa bibanii israa'iila wajaawaznaa waxaan gudbinay oo aan tallaabinay bibanii israa'iila reer bani israa'iil albaxra baddii ayaanu tallaabinay faatow calaa qowmin faatow waxay u yimaadeen calaa qowmin qoom korkii ayay yimaadeen oy soo mareen qoomka oo yackufuuna ku negi ah calaa asnaamin asnaam korkooda ku negi ah asnaamta oo lahum iyaga ay lahaayeen oo iyaga u sugnaatay qaaluu waxay yidhaahdeen yaa muusaa muusow ijcal yeel lanaa annaga noo yeel ilaahan macbuud noo yeel kamaa sida lahum ay habata oo ugu sugnaaday lahum iyaga oo ugu sugnaaday aalihatun ilaahye ay ugu sugnaatay qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi muusaa innakum idinku qowmun qolo ayaa tihiin tajhaluuna oo jahli falaayo qolo markaa jahli ku dhex jirto ayaa tihiin idinka oo jahli ku sifaysan inna haa-ulaa'i kuwan oo asnaamta ku dulnegida ah mutabbarun mid ou mid la halaagayo waayo oo la baabi'inayo maa waxa hum iyagu fiihi dhexdiisa ay yihiin oy ku sugan yihiin wa baatilun mid ou baaba-ayo baatil ou ahaanayo waayo maa wixii kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna inay samaynayeen waxa ay samaynayaanna waa ku baatil ah markii ay badda ka soo baxeen oo qoladii qowmu yacni reer fircawnna la halaagay ayay waxay soo mareen marka reer bani israa'iil qolo sanam caabudayso qoladan marka mufasiriinta waxay yidhaahdaan kancaaniyiin ayay ahaayeen dadkan baabil iyo dhulkaa iyo deganaa ayay ahaayeen halkaas ka yimid qaar qaar kalena marka waxay leeyihiin lakhmi iyo judaam iyo qolooyinka la yidhaahdo carabta ka mid oo asnaam caabudo ayay ahaayeen adugu dad uun asnaam caabudayay soo ag mareen markaabay waxay u mohdeen oo ay jeclaysteen inay iyaguna asnaamtaasoo kale ay caabudaano diintooda marka ay ku jiri lahayd in asnaam la caabudo halkaasay marka aadeen wajaawaznaa bibanii israa'iila albaxra ba-da bibanii ku jirta waa litacadiya ayaa loo keenay waa lagu tallaabinaa ba-da marka macnuhu wuxuu noqonayaa wajaawaznaa waxaanu tallaabinay bibanii israa'iila reer bani israa'iil waxaanu tallaabinay oon gudbinay albaxra baddii fa atow calaa qowmin ataa calaa luqada carabiga waa mara calaa ama mara bi waaye oo marka waxa ay ka dhigan tahay fa atow calaa qowmin maruu calaa qowmin ayb ayay ka dhigan tahay oo carabtu waxay yidhaahdaan kam atat calayka min siniina kam atat calayka min siniina meeqaa sanaa adiga kusoo martay waay meeqa sanaa adiga kusoo martay baa laga wada marka faatow waxay soo mareen calaa qowmin qolo ayay soo mareen yackufuuna qolada oo yackufuuna ku negi ah oo dul fadhiyo iska ag fadhiyo ku negi ah calaa asnaamin asnaam iyo sanamyaalo sanam waxaa la yidhaahdaa marka shayga inta la qoro suurad loo yeelo shayga la caabudayo markuu suurad iyo leeyahay iyo musawir sanamaa la yidhaahdaa wathankuna waa acamu min dalika wathan marka la yidhaahdo wuxuu noqonayaa ama musawir ha lahaado ama yow lahaanin marka uu musawir leeyahayna sanam ayaa loo yaqaanaa marka sanamku marka waa taallo waa taallooyinkan dhagaxa laga qoro oo s suurada leh ama xayawaan ama qof iyo waxay doonto ha lahaato waxaa suurada leh baa waxaa la yidhaahdaa sanam marka waxaynan suuro lahayn oo geed iyo ama uun wax hadda yacni aanba la arkaynin xataa uu iska yahay ama qabri oo kale uu iska yahay waxaa la caabudayana waa wathan walidaalika xadiidka nebiga waxaa ku jirta allahuma laa tajcal qabrii wathanan yucbad ayb asnaam marka dad asnaam ku dulnegi ah bay soo mareen asnaamta oo allahum iyaga u sugnaatay ay leeyihiin oo iyaga samaysteen qaaluu waxay yidhaahdeen yaa muusaa muusow ijcal lanaa noo yeel annaga ilaahan ay macbuudan macbuud noo yeel ilaah kamaa lahum maadaani marka waxaa bannaan in laga dhigo mawsuul xarfiya in laga dhigo macnaha masderiya in laga dhigo marka mawsuul xarfiya laga dhigayana waxaa loo qadarayaa marka macmuulkii caamilkii waa la qadarayaa waxa ka dambeeya macmuulka u noqon lahaa kamaa lahum aalihatun kamaa habata lahum aalihatun yaa la dhahayaa ama in la yidhaahdo markaasi mawsuul ismi ah laga dhigo oo maada mawsuulo laga dhigo lahumna istaqara lahum oo markaa jaari majruurka uu silan noqdo shibi jumladaa uu siladii mawsuulada markaa uu noqdo aalihatunna markaa yacni bedel iyo wax lamida la ecraabo labadasiba marka waa waa jiraan ayb kamaa si yacni kamaa lahum kamaa habata siduu ugu sugnaaday lahum iyaga aalihatun macbuudyaal say ayaguba u leeyihiin oo aaliha ay ugu sugnaatay yacni kamaa ana lahum aaliha iyadoo la dhaho kale say ilaahyaal u leeyihiin oo kale innagana ilaah noo sameey macbuud aan caabudno qoladan marka alimaamu shanqiiti kitaabkiisa alcadbu namiirka waxa uu yidhi hum kafaruu bi hada alqowli warkan waa ku kufriyeen hadalkan ay dhahayaan baaba tusaya inay gaalo ahaayeen magaalo yihiin lianna man dalaba cibaadata gayri illaahi waayo ilaahay geyrkii cibaada in la caabudaa qofkii dalbo faqad kafara waa gaaloobay ninkii cibaadatu gayrillahi qofku hadduuba dalbado wuuba gaaloobayba marka qoladan marka kufaar bay ahaayeen buu qowlkaas uu leeyahay wa qaala bacdu lculamaa'i wuxuu yidhi culimada qaarna waxay dhaheen kaanuu qowman waxay ahaayeen qolo yatamakkanu minhum ljahlu dad jahligii aad dhinac walba uga maray oo uu jahligu tamakunay bay ahaayeen yadunnuuna waxay malaynayaan ana man taqaraba ila allahi bicibaadati gayrihi ana dalika yuqaribuhu ila allahi waa dad iska jahligii ka batayoo u maleeyo ilaahay qeyrkiis qofkii u dhowaadaba inay arrintaa alla u dhoweyneyso sida mushrikiintii carabta wamaa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allahi zulfaa iyo waxyaaba noocaas ay dhihi jireen oo kale oo marka wayactaqiduuna waxayna ictiqaadinayaan ana dalika yasixu arrintaa inay diinta yani islaam ahaan inay bannaan tahay bayna moodayaan oo ay u malaynayaan wahada gaayat ljahli waa jahli meesha ugu dambaysa waayuu leeyahay alimaamu shanqiiti marka qoladu waa gaalo in la dhaho iyo maya gaalo maynan ahayne waa atbaacu muusa muslimiinayna ahaayeene laakiin dad aad jahliga uga batay waaye jahligooduna wuxuu gaaray heer ay yidhaahdaan ilaah noo sameey oo shareecadaadii marka tanoo kale inaan ilaah ka dhiganno noo yeel inay yidhaahdaanay kayay keentay meeshaasaa marka nebiyullaahi hadalkana marka tan dambaana aada moodaa inay xoog leedahay waayo ibnu catiya kitaabkiisa almuxararu lwajiizka wuxuu ku yidhi addaahiru annahu mustaxsanuun waxay jeclaysteen maa ra-ow waxay arkeenoo min aalihatin ilaahiy min aalihati ulaa-ika kuwan ilaahyaalkooda ah fa araaduu waxay dooneen an yakuuna dalika fii sharci muusaa marka sharcigii muusena waxaanoo kale in la caabudo alaabtaas inay isku qoofalnaatay jeclaysteen oo sharciga muuse dhexdiisa saasay jeclaysteen marka oo ayna ka mid noqoto wa fii jumlati maa yutaqarabu bihi ila allahi marka waa nabiyullaahi muusa marka wuxuu ku yidhi inakum qowmun tajhaluun hadday dadkaani kufaarba iska ahaayeen ama yacni sidan in loogu hadal sheego oo maynan u baahdeen bay leeyihiin siyaaqu marka marka labadaa qowl qowlna dad gaala ah bayba ahaayeen qowlka kalena maya atbaacu muusa bay ahaayeen laakiin jahli baa warkan ka keenay markaasay sidan u hadleen nabiyullaahi muusana waa ka waaniyey arrintaas marka haddii de intaa inta laga waaniyo qofkii ka istaagana de hore u soconayaa waa yacni tawxiidkiibuu hore ugu soconayaa qofkii marka markii ambiyadu u sheegta kabacdi diidana de markaasi wax damboo cudurdaara yeelan maayo ayb labadaas hadal baa aayaddan lagu sheegaa alimaamu tirmidi jaamiciisa wuxuu kusoo saaray kitaabu tafsiir aayaddan marka uu yani tafsiiru suurati alacraaf xadiidkii abi waaqid alleythi rasuulka sala alla ly slam oo xuneyn u socdo ayaa dad markaa reer baadiye u badnaa oo islaamnimadana ku cusbaa oo la socdo ayaa marka waxay yidhaahdeen waxay arkeen geed weyn oo cagaaran bay arkeen markaasay nebiga ku yidhaahdeen ijcal lanaa daata anwaad kamaa lahum daatu anwaad geed marka daatu anwaad la yidhaahdo seefaha la surto oo mushrikiintu ay barakaystaan ayaa jiri jirtay oo khayrka ka raadiyaan dadkaani dad iska cusubay ahaayeen oo islaamnimada ku cusub markaa markaasay yidhaahdeen rasuul allow daatu anwaad noo samay islaamka dhexdiisa nooga samay daatu anwaad sida ayaguba ay daatu anwaad u haysteen waa kii nebiga ku yidhi subxaana allah inaha sunan qultum kamaa qaalat banuu israa'iila limuusaa ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha sidaasoo kalea dhahdeen uu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam kuwaasina marka nebigu iimaankiina cusboonaysiiyo gaalaad noqoteen diintii waa ka baxdeen hadda soo islaama ma uunan dhihin keliya wuxuu u sheegay arrintii ay ku hamiyeen inay arrin gaalnimo ah tahay buu u sheegay waayo ilaah noo sameeyaad dhahdeen gaalnimo maahan lama dhihi kara haddana maca daalika rasuulku sala allahu calayhi wasalam markuu ka waaniyey arrintaas ayaguna waa ka waantoomeen horeyna marka uga socdeen sidoo sidaasayna marka wax u fahmeen meeshaas marka waxaan ka garanaynaa qofku marka uu islaamaayo shardi ma aha nooc walba oo anwaacda cibaadada inuu yaqaano qasab ma aha mar walbo waayo waxaa dhici karta waxyaabo cibaadaadkii ka mid noqon karo inuu isagu aqoonin inay cibaadaad yihiin ilaahay keyrkiis oo u sarfiyo ama ha loo sarfiyo ou dhaho ha loo leexiyo shirkigiina suuraddu waa ka tahay haddana maca daalika isagii waa laga jah waa la jahli bixina waxaana loo tilmaamayaa waxaas uu sheegayo ama waxa uu samaynayo inay jahli yihiin sidaas uuna marka uu ku socona sida hadda qisadan reer yacni qisada xadiid abi waaqid uu tusaayo iyo qisadii cumar radia allahu canhu rasuulka sala alla ly slam oo cumar uu nebiga la socdo ayuu wuxuu yidhi waxaan ku dhaaranayay buu yidhi aabbayaalkay cumar marka markuu dhaaranayaba aabbihiisuu ku dhaara jiray ma uunan ogeyn dhaarta ilaahay keyrkiis lagu dhaarto inay towxiidkii wax u dhibayso ma ogeyn isaga markaas waa kii nebiga ka celiyey marka uu yidhi man kaana xaalifan falyaxlif billaahi qofkii dhaaranayo ilaahay keliya ha ku dhaarto xadiidna kalena nebigu uu yihi man xalafa bigayr illaahi faqad ashrak ninkii ilaahay keyrkii ku dhaarto faqad ashraka cumar waa tii iska dhaafay oo waa kii iska dhaafay asagoo soo cidna kama xikaayoonin asagana mar dambe ilaahay keyrkiis kuma dhaaranin marka qofka isagoo muslima oo diintii fahamsan ayay dhici kartaa in nooc min anwaaci alcibaada ounan u dareemin inay cibaado tahay meeshaasna marka yacni baraarujin inuu ayuu uga baahanaa dadka marka dhahaya iyaga qofku waa inuu yacni marka uu islaamayo nooc kasta oo cibaado ah bixaddi daatiha waa inuu u yaqaano hadduu u aqoon waayana islaamnimadiisiiba ma ansixin hore waxaa nusuustaasay ka hor imaaneysaa nacam nusuustaas baana xujo ku ah kuwaas ayb jahliguna marka inuu cudurdaar mee dadka daddad dadyowga qaar iyo xaaladaha qaar inuu jahligu noqon karo cudurdaar qofka ama maanic qofka gaalnimada marka ka baajiyo inuu noqon karo ayb marar badanna marka waan ka soo hadalnay duruus gaarana waa ka sameynay masaa-ishaas yacni waxa ku tacalluqo masaladan waxaa qisadaas abiwaaqid oo kaloo ayaa waxaa laga qaadanayaa qofku isagoo muslim ah inuu gaal shabihi karo oy dhici karta mararka qaar inuu intuu gaal shabaho la dhihi karo war adiga gaaladii baad shabahaysaa yahuud baad shabahaysaa mushrikiintaad shabahaysaa iska ilaali waxyaabaha in sidaa la dhihi karo oo aan la dhehaynin aayaddan oo qoladan ka hadashay maxaa loogu soo qaaday kuwaan la dhihi maayo qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi muusaa inakum idinku qowmun qolo ayaa tihiin tajhaluuna jahli falaayo dad jaahiliinaad tihiin oo jahli ku sifaysan ina haa-ulaa'i kuwan asnaamta dul negida ah ee asnaamta dul fadhiyo mutabbarun mid la halaagaya waayo maa waxa hum iyagu fiihi dhexdiisa ay ku sugan yihiin waxa ay ku sugan yihiin waa wax la baabi-inayo oo la halaagayo wa baatilun mid uu baatil yahay waayo maa waxa kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna inay sameynayaan waxay sameynayaanna waa baatil ee iyaga iyo waxa ay wataanna waa wax la baabi-inayo la halaagayo ayb mutabbarun ay muhallakun waa mid la baabi-inayo la halaagayo maa hum fiihi ayb oo halaag baa kaga dambeynaya waid anjaynaakum min ali fircawna yasuumuunakum suuءa alcadaab wadkur xus id waqti anjaynaakum aanu idin korinay haa qaala waxa uu yidhi dhe nabiyullaahi muusaa akayra allaahi ilaahay kayrkii miyaan abgiikum aan idiin dalbaa ilaahan min jihati ilaahin macbuud ahaan miyaan ilaahay kayrkii idiin dal idiin dalbaa walxaal huwa allana fadalakum ou idin dheeraad siiyey cala alcaalamiina caalamiinta zamankiina joogto ou idinka dheeraad siiyey qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi muusaa akayra allaahi abgiikum akayra allaahi alla kayrkii miyaan abgiikum aan idiin jeriyaa ilaahan min jihati ilaahin ilaah ahaan alla ahaan iyo macbuud ahaan miyaan waxaan alla ahayn miyaan idinka idiin raadiyaa inay ilaah idiin noqdaan walxaal huwa allana fadalakum uu idin dheeraad siiyey cala alcaalamiina caalamiinta zamankiina uu idinka dheeraad siiyey wadkuruu xusa id waqti anjaynaakum aanu idin korinay min aali fircawna reer fircawn aan idinka korinay cadaabkoodii xarafkaani marka anjaynaakum laba qira oo sabciyataani baa ku jirto ibnu caamir anjaakum uu akhriyey hayru bni caamirna wuxuu akhriyey anjaynaakum ayb wadkuruu xusa id waqti anjaynaakum aan idin korinay min aali fircawna reer fircawn aan idinka badbaadinay yasuumuunakum xaal ay idin dhadhansiinayeen suu-a alcadaabi cadaabkiisa xun ay idin dhadhansiinayeen yuqatiluuna ay xaal ay idin dildilayeen ay dildilayeen ee abna'akum wiilashiina xaal ay dildilayeen wayastaxiyuuna xaal ay ka tegaayeen nisaa'akum haweenkiina wafii daalikum kiinaas dhexdiisa waxaa idinkugu sugan oo in alla idin koriyey idin badbaadiyey balaa-un baa dhe kaa dhexdiisa idinkugu sugan nicmo nicmada oo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaatay nicmada oo cadiimun weynin badan balaa-un nicmatunna waa laga macnay karaa balaa-un imtixaanunna waa laga macnayn karaa labada macnoba sax waa marka aayadduna labadaba waa ku suurtoobaayo inuu alla badbaadiyey ou fircoon ka badbaadiyey nicmaa ugu sugan reer bani israa'iil ayb wafii daalikum marka waxaa loo celinaa alinjaa-u wafii daalikum ulinjaa-u korintaas alla idin koriyey balaa-u nicmaa ku sugan idinkugu sugan nicmada oo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaatay waxaa kaloo bannaan wafii daalikum in loo celiyo ficilka fircawn uu sameynayey inuu ilmihiinana laayo gabdhihiinana iska daayo balaa-un baa idinkugu sugan imtixaan iyo mashaqo yacnii imtixaan imtixaanka oo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaaday kaasoo cadiimun weynin badan ayb aayaddan mid lamidana waxaan kusoo marnay suuratu lbaqara ayb meesha marka yuqatiluuna abnaa'akum naafic isaga yaqtuluuna abnaa'akum buu aqriyey inta kalena waxay aqriyeen yuqatiluuna wawaacadnaa muusaa halaaثiina laylat waatmamnaaha bcashri fatama miiqaatu rabbihi arbaciina layla markii ay soo badbaadeen reer bani israa'iil ayaa nabiy llaahi muusaa uu baxay ballan ilaahay subxaanahu watacaala la galay buu aaday isagoo marka reer bani israa'iil kitaab u doonay kitaabkii ay isku maamuli lahaayeen oy waanada ka qaadan lahaayeen oo axkaamta ay ka qaadan lahaayeen ayuu u raadiyey ayb ballantaa iyo wixii dhacay buu rabbi marka halkanna nooga sheekaynayaa qaala tacaala allah wuxuu yidhi wawaacadnaa muusaa wawaacadnaa waxaanu la ballannay muusaa muuse ayaanu la ballannay halaathiina tamaama halaathiina saddex yacni soddon dhammaystirnaanteedan yaanu kula ballannay muuse leylatan min leylatin oo habeenna ah soddon habeen wa atmamnaa waan taam yeelnay haa soddonkii baan dhammaystirnay bicashrin tobanaan ku dhammaystirnay fa tama uu taam noqday miiqaatu rabbihi muuse rabbigii ballantii uu qabtay way taam waqtigaasi wuu taam noqday arbaciina xaal ay tahay afartan xaal uu yahay leylatan min leylatin oo habeenna ah wa qaala muusaa muuse wuxuu yidhi liakhiihi walaalkii wuxuu ku yidhi haaruuna haaruun ahaa ukhlufnii ii dib mar oo gadaashay la yacnii adiga ka yacnii idhaxal oo booskayga adiga marka ii gadaal mar fii qowmii qowmkayga dhexdooda gadaashooda ii joog aniga gadaashay la joog adiga wa aslix hagaaji walaa tattabic ha raacin sabiila almufsidiina kuwa wax halleeyo jidkoodana ha raacin ballantaasi marka suuratulbaqaraan kusoo marnayoo waid waacadnaa muusaa arbaciina leyla xarafkan wawaacadnaana meeshaas baqara iyo meeshaanba abuu camar isaga wuxuu akhriyey wawacadnaa meeshaan xaggana waid wacadnaa buu akhriyey hayruhuna waacadnaaba iy ayuu akhriyey waacadda iyo wacaddana waa un laba luqo oo isku yacni macno ah wawaacadnaa muusaa muusaanu la ballannay halaathiina tamaama halaathiina soddon dhammaystirkeedaan kula ballannay leylatan min leylatin oo habeenna ah ayb marka tamaama halaathiina in lasoo qadaro ama ityaana halaathiina soddon imaatinkeeda inuu ku yimaado ayaanu kula ballannay waay waayo wacadda iyo waacadda labadaba laba mafcuul bay qaataan mafcuulkii koowaad waa muusaa mafcuulka labaadna tamaama halaathiina waay marka muuse waxaan kula ballannay soddon dhammaystirkeedaan kula ballannay soddon maalmood soddon habeen dhammaystirkood meeshaan marka waxaa laga qaadanayaa tirsiga maalinka iyo habeenka habeenka ayaa wax laga tirinaa carabtuna marka luqadeeduna sidaas waaye habkaasaa haddana marka de qur-aanku uu ku socdaa habeenka iyo maalintiina habeenkaa soo hormaro marka habeenka unbaa marka la tiriyey hadda meeshaan soddon habeen ayaa leedahay tamaama halaathiinaanu kula ballannay soddon dhammaystirkeed leylatan min leylatin oo habeenna ah wa atmamnaa waan dhammaystirnay haa soddonkii damiirkan markaa haada halaathiina loo celina bicashrin baanu ku dhammaystirnay toban baan ku dhammaystirnay bicashrin marka ta-da waa laga gooyey lianna leylatana laga soo hadlaya macduudku waa leyla leylana marka waa muanah ta bay wadataa marka calaa gayri lqiyaas waa la isdhaafinaa marka bicashrin ayb inkastoo marka macduudka la gooyo ta-da in la sheega iyo in la gooyo labadaba ay iska bannaan tahay ee marka macduudka la sheega la sheegayo waayo marka la raacayo habka cadadka naxwada macruufka ku ah wa atmamnaa waanu dhammaystirnay haa soddonkii baan dhammaystirnay bicashrin toban habeenaanu ku dhammaystirnay fa tama wou dhammaystirmay miiqaatu rabbihi rabbigii waqti qabadkiisii waqtigii ou rabbi ballanta ku qabtay waa dhammaystirmay arbaciina xaal uu yahay isagoo afartan leylatan min leylatin ah buu dhammaystirmay wa qaala muusaa muuse wuxuu yidhi markaa liakhiihi walaalkii marka soddonkan awal soddon miyaa lala ballamay tobankan gadaal maa looga daray afartan miyaa lala ballamay war badan baa mufasiriintu ay ka qabaan meeshaan qaarkoodna qisas iyo waxbay sheegaan oo soddon maalmood soddon habeen yacnii oo maalmahoodana uu soomaayey ayuu nebiyullaahi muuse nagaaday kadib marka ayuu cadaysta yacnii markaasaa yacni malaa'igtii baa waxay ku tiri maxaad iskaga dejisay intou cadaystay markii ugu dambeysay ayaa waxay yidhaahdeen malaa'igtii xayaabada iyo waxyaabaha qofka sooman afkiisa saaran ee markaa yacnii nebiguna wala khaluufu fami saa'imi kii u dhahayay waaye maxaad iskaga zuulisay haddaada markaa zuulintaa uu iska zuuliyo darteed baa toban loogu daray haddana inuu sugo wax noocaas oo kale ay sheegaan allahu aclam wax ka saxeixa aan aanan garanaynin calaa kullin marka afartankaa unbaa marka ballan loogu qabtay halkanna marka soddon iyo toban ayaa loo kala sheegay laakiin isku geey afartan wa qaala muusaa muuse wuxuu yidhi liakhiihi walaalkii haaruuna haaruun ahaa wuxuu ku yidhi walaalkiisa haaruun marka rasuul buu ahaa waa kii marka ilaahay uga baryey inuu rasuul ka dhigoo lagu xoojiyo wa akhii haaruunu huwa afsaxu minii lisaanan fa arsilhu maciya rid an yusadiqunii waa kii yidhi ilaahayna waa kii ka aqbalay suuratu daaha qaala qad uutiita su-laka yaa muusaa marka walaalkiisa haaruun haaruun labadooda haaruunaa da ahaan weynaa laakiin risaalada muusaa ku weynaa saa darteed marka towreed muusaa doonay haaruunna marka dadkaa looga tegay wa qaala muusaa muuse wuxuu yidhi liakhiihi walaalkii wuxuu ku yidhi haaruuna haaruun ahaa ukhlufnii ii dabamar oo iiga dambey adiga fii qowmii qoomkayga iiga dambee yacnii qoomkayga maamulkooda iiga dambey adiga oo markaan aniga baxo adiga iigaga dambey adiga maamul marka oo sii la sii joogoo nidaamkii iyo habka ay u noolaanayaan iyo wixii lagu kala bixinayey iyo dhammaantood marka adiga maamul meeshaas marka cilmi badan baa ku jira oo cilmiga ku jira waxaa ka mid a ambiyadu inay ahaayeen kuwa dadka maamulo ambiyada marka dadka loo ilaahay usoo diro risaalada loo soo dhiibo macnaheedu maahan keliya risaaladu aakhiro keliyay ka warramee ma aha marka dadka aakhiradana iyagaa u sheegi jiray maamulka adduunyada iyo siday cadaalad iyo dulmi la-aan say ugu noolaan lahaayeenna ambiyada iyagaa ka shaqay jiray rususha ilaahay walidaalika nebiyullaahi muusa markuu tegaayo kusime haaruun uu ka dhigtay kusime inuu isaga marka dadkaa maamulkooda uu kusii simo waayo iyagaa gacanta ku hayay reer bani israa'iil ambiyadaa gacanta ku haysay xadiidkii muslim ku jirayna wuxuu ahaa kaanat banuu israa'iila tasuusuhum اlambiyaa reer bani israa'iil ambiyadaa maamuli jirtay marka in la kala saaro diinta iyo maamulka in la kala saaro habdhaqanka adduunyada dhexdeeda waxa lagu dhaqmaayo iyo diintii ilaahay in la kala saaro waa bidco cusub oo cilmaaniyiintu ay keeneen wayn qofka marka waxaasi marka maaha wax diin ilaahay la soconaya maaha waayo diinkii ilaahay waatanaa dadka ambiyadaa dhaqi jireen ambiyadana marka yacni markay ka tegayaanna cid bay uga sii tegi jireen iyaga laftooda masale marka waa taas masalada labaad ee laga qaadanayo waxay tahay ummaddii meel deganba inay nidaam iyo maamul ay ka dambeyso oo danaheeda tala ahaanna u gooyo iyagana marka yacni isu kan daalimkana qabto qofka madluumkana gartiisa siiyo inay jiraan iyaduna inay marka yacni muhim ay tahay waayo nebiyullaahi muusa intuu iska tegay haaruunna soo baxay soo raac ma dhihin dadkiina meel cidlo loogama tegin oo dadkani marka haaruunna risaa nabiyullaahi muusana risaaladiiba u aaday haaruunna maamulkii dadkaa looga tegin arrintaa nabigeenna sala allahu calayhi wasalam waa ku dhaqmi jiray oo markau magaalada madiine uu ka baxaayo oo qhaswo ama duulaan ama safar uu uga baxaayo wuxuu sameyn jiray magaalada nin sii maamulo ninkaa magaalada maamulaya muxuu sameynayaa salaada dadka asaa asaa ka bixinaya hadday dadku isqabsadaan wuu kala saarayaa talada asagaa u gooynayo intuu nebigu maqan yahay sala allahu calayhi wasalam taladooda ninkaa nin buu uga tegi jiray rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayh cabdullaahi bnu umi maktuum oo in dhoolaa buu mar uga tegey cataabu bnu asiid waa kii maka uga tegey cali radia allahu canhu waa kii ka te waa qaswatu tabuuk markii uu nebiga baxaayey waa madiine waa kii cali ku dhaafay oo weliba cali yidhi intuu xoogaa arrintaa ka yar xumaaday oo intuu arrintaas ka xumaaday oo nebigu inuu raacow jeclaa oo jihaadka uu galo rasuulka uunan ka harin markaa nebiga waa kii ku yidhi amaa tardaa an takuuna minii bimansilati haaruuna min muusa hayra an anahu laa nabiya bacdii miyaadan raalli ku noqonaynin caliyow haaruun booska ou muuse ka joogay inaad aniga iga iga joogto laakiin nebi aniga gadaashay ma ahaanaye cali marka hadalkaa markii la yidhi da raalli buu ku noqday ila derajo weyn waaye meeshaasna marka shiicadu waxay yidhaahdaan waxaa laga qaadanaa cali inuu wasi ahaa oo nebiguba u dardaarmay sidaa darteedna markuu rasuulka dhintay ay ahayd inuu isaga maamulka loo daayo in abubakar uu xukunka loo dhiibana inay gaf ahayd oo ay weliba saxaabadu ku gafeen marka laga reebo shan qof waxaasoo dhan marka khuraafaad waaye waayo nebigu sala allahu calayhi wasalama arrintan cali ou tabuuk magaalada madiine uu ku dhaafay arrin cali ou la gaar ahay ma ahayn marna ibnu umi maktuum uu ku dhaafay marba qofkii hadba nebigu u fududaado ayuu ku dhaafi jiray hadday marka cali u noqotay inuu madax noqonaayo nebiga gadaashiis ibnu umi maktuumna waa inuu madax nebiga gadaashiisa noqdo ayb meeshaas marka miyaadan ka raalli noqonaynin haaruun booskii oo walaalkii muuse u joogay maxay ahayd waa qisadan waxuu nebigu ishaarayay sal l slam oona waana maxay wakiilow u noqday intuu maqan yahay isagaa wakiil ka ah adigana intaan magaalada ka maqanahay adaa wakiil iga ahaanaya xukunka iyo laysu dhiibaayana waa min baabi alwakaalati waanniyaaba arrintaasna cali kuma gaar ahayn saan sheegay bal abubakar radia allahu canhu waa kii haweentii nebiga u timid ee tiri yaa rasuul allah waxbay ka dalbatay marka ina inuu siiyo markaas uu ballan qaaday waxay ku tiri marka haddaan ku waayana in lam alqaka haddaanan kula kulmin ka waran tacni lmowt yani haddaad dhimatay yaan u tagaa markaasuu abu nebigu uu yidhi abubakar uu imaaw haddaan dhinto aniga haddii marka dhimasho gadaasheed wilaayo iyo niyaabo ay imaanayso abubakar ayba nas ku tahay middaan cali asaga nebigoo nooloo wakiil ka noqday haddaan dhinto nebigu maba dhihin laakiin abubakar waxaa la hayaa markaan dhinto abubakar u tag buu yidhi axaadiistu marka meeshaasi marka turahaadka iyo baadiisha shiicada in la feeriye maaha masalada labaadna marka taas waayo in dadkii marka waka qofku inuu wakiil samaysan karo shaqadii asaga laga rabay mararka qaar cid awood u lahoo ammaano lahoo shaqadii qaban karto inuu uga tago shaqooyinka wilaayaadka oo dhanna macnahaasay ku xiran yihiinba waayo ninka madaxda ah shaqoo dhan ma wada qaban karo isaga sidaa darteed wuxuu samaysanaa qaadi wuxuu samaysanayaa nin gobolkaas madax uga noqdo degmada nin madax uga noqdo yacnii waxyaa dhaqaalaha nin madax uga noqdo kulluhum marka waa wada wakiilo waxay wakiil ka yihiin ninkaa madaxda kore ah wilaayaadku marka niyaabo iyo wakaalo weeyaan baabkooda ayb masalada iyadana marka aayaddu way tusaysaa wa qaala muusaa muuse wuxuu yidhi liakhiihi walaalkii haaruuna haaruun ahaa ukhlufnii ii dib mar fii qowmii qowmkayga aniga gadaashayda yacnii ii gadaal mar wa aslix hagaaji xaalkooda marka hagaaji walaa tatabic ha raacin sabiila almufsidiina kuwa wax fasaadiyo jidkooda badanaa haddii maamul iyo awood qofka la siiyo hadduunan alla ka cabsanin waxbuu fasaadina taasuu ka waaninayaa marka wuxuu leeyahay dadka mufsidiinta jidkooda ha raacin ay walaa tasluk dariiqa aladiina yufsiduuna fi lardi bimacsiyatihim rabbahum iyo wamacuunatihim ahla lmacaasi calaa cisyaanihim rabbahum yani dadkaa markaa ahlu macaasida ha u kaalmaynin adigana ilaahay ha ku caasinin kuwaana ha raacin wilaayaadku marka iyadana inay salaax iyo ku dhisan yihiin iyo qofku inuu markaa yacni suuban yahayo oo qof wanaagsan oo muslix ah oo mufsid aan ahayn sidaa inuu ku sifaysan yahay yaa la rabaa walamaa jaa muusaa limiiqaatina wakallamahu rabbuhu qaala rabbi arinii andur ilayk walamaa markii jaa-a uu yimid muusaa muuse markuu yimid limiiqaatinaa ballanteennii waqti waqtigii aan u qabannay markuu ku yimid limiiqaatinaa meeshii aan kula ballannay markuu ku yimid wakallama uuna la hadlay hu isaga rabbuhu rabbigii uu la hadlay muuse qaala waxa uu yidhi muuse rabbi yaa rabbi rabbigeeyow arinii iskay tus itus nafsaka nafsadaada itus andur fiiriye ilayka adiga ku fiiriye qaala wuxuu yidhi alle lan taraanii iyo arki maysid walaakiin lagu noqoyee undur fiiri ilaljabali buurta xaggeeda fiiri fain istaqara hadduu sugnaado makaanahu booskiisa uu ku xasilo uu ku sugnaado jabalku fa sawfa mar danbe ayaa taraanii aada i arki doontaa falamaa markii tajallaa uu muuqday rabbuhu rabbigii markuu soo muuqday liljabali buurtii uu usoo muuqday oo istusay jacala wuxuu ka yeelay alle hu buurtii wuxuu ka yeelay dakkan madkuukan mid la burburiyey ayuu ka yeelay waqara waana dhacay muusaa muuse waa dhacay saciqan xaal uu yahay mid suuxaya oo dhacayo falamaa markii afaaqa uu miirsaday qaala wuxuu yidhi nebiyullaahi muusaa subxaanaka ilaahu waa ku nasahayaa ceeb iyo xumaan ayaan iyo nuqsaan baan kaa hufayaa tubtu waan noqday ilayka adiga xaggaagaan usoo noqday wa ana aniguna awalu lmu'miniina mu'miniinta kan ugu horeeyo ayaan ahay qaala wuxuu yidhi alle yaa muusaa haddaba haddii muuse ilaahay inuu istuso uu u diiday haddana macnaheeduma waxay tahay in muuse hoos loo dhigay miya maya nicmooyin waaweyn baa ilaahay siiyey arrintan laga diiday keliya maaha arrintu qaala waxa uu yidhi alle yaa muusaa muusow innii aniga istafaytuka waan ku doortay cala nnaasi dadkii baan kaa doortay korkooda birisaalaatii risaalaadkaygii baanyaan kaaga doortay wa bikalaamii hadalkayga la warramitaankayga aan kula warramay baan kaaga doortay ee haddaba fakud qaado qabo maa aladii kii aataytuka aan ku siiyey qaado wa kun ahaw min ashaakiriina kuwa shukriyana ka mid ahaw yani intaas qaado oo dadka wax badan oo aanan siinin baan adiga ku siiyey walamaa markii jaa-a muusaa muuse uu yimid limiiqaatinaa ballanteennii uu ku yimid miiqaadku marka waqtiga iyo iyo makaankuba halkan waa ku suurtoobe wa kallamahu rabbuhu rabbigiisna uu la hadlay muuse meeshan marka waxaa laga qaadanayaa ilaahay inuu ku tilmaaman yahay kalaam inuu hadlo weliba hadalku inuu yahay haddana sifa ficliya oo markuu doono ayuu rabbi hadlayaa waayo wakallamahu rabbuhu baa waxaa lagu xiray walamaa jaa-a muusaa markii markii meeshii lagula ballamayo duuru saynaa uu yimid baa rabbi muuse la hadlay intuusan imaanin ka horna lalama hadlin kabacdina lalama hadlaynine markii uu goobtaas yimid baan la hadalnay buu ilaahay leeyahay marka meeshaa maxaan ka qaadanaynaa ilaahay goortou doono inuu hadli karo markuu doono u hadlaa siduu doono u hadlaa ayb iyadoo la khilaafayo dadka ahlu bidcada oo ilaahay aan u ogolayn sifatulkalaamka ama sifatulkalaamka ogol laakiin dhahaayo sifa daatiya waayo oo mashiicada alla kuma xirna oo ilaahay markau doono u hadlaa ma ashaaciradoo kale ma qabaan ayagu waxay leeyihiin kalaamku waa sifa daatiya nafsiya ilaahay nafsadiisay ku dhex jirtaa lama maqlo wax soo baxaya maaha muuse muxuu maqlay waayihiin haddii ilaahay wax ka soo baxayaba aynan jirin muuse waxa dhegihiisa ku dhacay waa maxay marka ou maqlay waxay leeyihiin ilaahay nafsadiisa wax ku jira u daalacday ilaahay baa fahamsiiyeyay ku leeyihiin hada waxaas maa maqlid maa la dhihi karaa marka taas iyada lafteeda waa taxakum biduuni daliil yaa kuu sheegay adiga ilaa waxaani waa qeyb ilaahay unbaa nooga waramaya ilaahay waa la hadlay uu yihi maa u daysid inuu la hadlay isaga muctasiladoo kalena iyagu waxay leeyihiin kalaamku ilaahay banaankiisu banaanku ku abuuraa isaga yacnii waxay diidayaan iyaguna sifatulkalaam sifa daatiya waaye ayay diidayaan oo waxay leeyihin waxa hadlaya daatada alla maaha hadalka marku rabo inuu ilaahay hadlo hadalkiisa meelow ku abuura meeshaasuu ka soo baxaa bay leeyihin wacalaa haadaa marka waxay yidhaahdeen nabiyullaahi muusaa geedii ilaahay sheegay oo min ashajarati an yaa muusaa alla uu yidhi shajaradii oo geedii agteeda waxyiga uu ku helay geeddaas buu ilaahay ku abuuray hadalka geeddaasay hadalka uu ka soo baxay marka culamaau salaf marka waxay yidhaahdeen waxaasi waa khuraafaad sababtoo ah wax wa hadalkii alla uu ku hadlee nebiyullaahi muusa lagula hadlay waxaaba ka mid ahayd inanii ana allahu laa ilaaha ilaa ana facbudnii wa aqimi asalaata lidikrii waxaan ilaahay ahayn saas ma dhihi karaan ma dhihi karaan abadan geed miyaa dhihi karta inanii ana allaahu laa ilaaha ilaa ana facbudnii ma dhihi karta geed cidda hadlaya cidda hadlaysa marka waa allah bukhaari iyo culimadu marka saasay u radiyeen ayb marka caqiidadii salafku waa caddahay kutubta ay ayagu qoreen innaga kama tarjumayno kutubtooda unbaa loo raajaca laga feerinaa ayb waxyaabahaas marka dadka u arko waqti dhumis inay tahayna waqti dhumis ma ahan tilmaan ilaahay iyadoo laga hadlaya inaad waqti dhumis ku tilmaantaana waa jahli intiisa la eg dadkuna hadday caqiidadu ka hallawdo cilmi kasta hadday bartaan qabash iyo qashin baa ku jira mar walbo qabash iyo qashin laga weyn maayo marka qofka inuu caqiidada iska saxo waa muhiim walamaa markii jaa-a muusaa muuse uu yimid limiiqaatinaa uu ku yimid waqtigii aan qabannay uu ku yimid ama meeshii aan u qabannay ballanta aan ugu qabannay uu ku yimid wa kallama uuna hadlay ou la hadlay hu muuse rabbuhu rabbigiis ou la hadlay rabbi baa hadlaaya ayb qaala waxa uu yidhi rabbi yaa rabbi rabbigayow arinii itus yacni iskay tus yacni arinii itus nafsaka nafsadaada itus marka mafcuulka araada ee labaad waa muqadar siyaaqaana laga fahmaa ay arinii nafsaka ilaahu nafsadaada itus andur fiiriyee ilayka xaggaaga ficilkan andurna waa majzuumun bialab dalabkuu ku jasmisan yahay nafsadaada itus andur ilayka ku fiiriyee marka de markii uu nabiyullaahi muusa ilaahay yacni ou maqlay rabbi subxaanahu watacaala hadalkiisa markau maqlay waa u hiloobay ilaahay buu u hiloobay wuxuuna jeclaystay inuu arko haddana arkid loogu daro awel markaa kalaamkii alleh inuu maqlaa la siiyey arkid in loogu darow damcay marka uu jeclaystay ilaahayna aakhiradaa lagu arkayaayo adduunka lagu arki maayo waayo nabiyullaahi muusa quwo iyo awood ou rabbi ku arka lama siinin markaas laakiin aakhira markii jannada la galo allahna geliyo jannadee muslimiinta iyo mu'miniinta alla wuxuu siinayaa quwo awood ay rabbi ku fiiriyaanuu siinayaa haddana awooddaasi ma keenayso inaan ilaahay koobi karno oon ixaada aan ku samey karno waayo cadamada ilaahay wax la koobi kara maaha laakiin mu'miniinta waxaa lagu sharfaa rabbi inay arkaayaan masalada ru'yadana waa ka soo hadalnay oo suurat lancaam aan uga soo hadlay ku noqon maayo qaala wuxuu yihi nabiyullaahi qaala wuxuu yihi allah subxaanahu watacaala lan taraanii ma i arkaysid lan taraanii marka i arki maysid adduunyadan dhexdeeda intaad joogtid waay waayo aakhiro in la arkaayo nusuus badanaa tilmaanta meeshaan marka zamaqshari marka wuxuu yidhi lan taraanii baa marka waxay tusaysaa inaanba alla weligiis la arkaynin weligeedba oo lantaani buu leeyahay ta'biid bay faa'iideyneysaa laakiin waa lagu diidaa culamada naxwada waa ku diideen lantu waa xarfu nafyin waistiqbaal ta'biid ma keenayso mar walba ayb qaala wuxuu yihi alla marka lan tara wuxuu yihi lan taraanii i arki maysid walaakin lagu noqoye undur fiiri ila ljabali buurta xaggeeda fiiri fain istaqara hadduu sugnaado jabalku makaanahu booskiisa hadduu ku sugnaado ay fii makaanihi fa sawfa jeer dambe ayaa taraanii a ay arki doontaa mar dambaad ay arki doontaa yani haddaad buurtaanu hadday sugnaato waabay arki doontaa hadday sugnaataa layihi ilaahay waa ogyahay inaysan sugnaanaynin buurta marka macnuhuna waxay tahay buurtan adiga kaa weyn hadday u adkayso weysay aragtida alle oo ay baaba-ayso adiga muusow xaggeed joogtaa w oo bani aadam laakiin aakhiro quwaa lagu siinayaa ilaahay uu siinayaa marka uu ku tuso isku tuso owliyadiisa meeshaan marka muctasiladu waxay yidhaahdaan waa mustaxiilba in ilaahay la arko yacni markay caqiidada qaqaybinayaan mustaxiilaadka waxay ku daraan ru'yatullaahi waa mustaxiilay ku leeyihin maxaa mustaxiila hadday mustaxiil tahay nebi ilaahay miyaa shay mustaxiila ilaahay weydiiso lahay ayaga miyaa ilaahay waxa u bannaan iyo waxaan u bannaanayn iyo waxa ka mustaxiilka iyaga miyaa rabbi uga aqoon iyaga miyaa muuse uga aqoon badan nebiyullaahi muuse may uga cilmi badan yihiin ko hadday mustaxiil tahayse buurta muxuu ilaahay is isku tusay buurtii oo jamaadaada hadduu alla isu muujiyey aragtida alle inaysan mustaxiil ahaynaa laga fahmaa meeshaas marka ayb waxaan dhici karin maaha walaakin indur ila ljabali buurtii fiiri fain istaqara hadduu xasilo jabalku makaanahu booskiisa uu ku xasilo fasawfa mar dambe ayaa taraanii aad i arki doontaa falamaa markii tajallaa uu muuqday rabbuhu rabbigii markuu usoo muuqday liljabali buurtii marka ilaahay markuu buurtii usoo muuqday aathaar badan baa ibnu jariirka iyo culama ibnu kathiir iyo uu warinayaa jiraan oo marka ilaahay subxaanahu watacaala yacnii buurtiibuu istusay weliba wax yar buu buurta iska tusay oo ilaahay subxaanahu watacaala isaga dhan maba isku muujinin buurta bacdi riwaayaat marka waxay leeyihiin bacdahu saasoo kale cabirayaan macnuhun ujeedku waxay tahay waxaa laga wadaa uun ilaahay subxaanahu watacaala xijaabkiiba wax yar iska qaaday xijaabka isaga iyo buurta yacnii kala u kala dhexeeyey ayuu wax yar iska qaaday ayuu fayday markii buurta marka waa dhalaashayba markiiba falamaa tajallaa rabbuhu rabbigii markuu isu muujiyey liljabali buurtii isku muujiyey jacala wuxuu ka dhigay alle hu buurtii dakan madkuukan mid la burburiyey oo la baabi'iyey buu ka yeelay wakhara muusaa muusena waa dhacay saciqan xaal uu yahay mid suuxaya isagoo suuxaya marka ibnu cabaas wuxuu yidhi meeshan falamaa tajallaa rabbuhu liljabali qaala bnu cabaas dahara nuuru rabbihi liljabali rabbigii nuurkiisii baa jabalkiiba u muuqday aa baaba-ay marka jabalkii wa qaala adaxaak adhara allahu min nuuri اlxujubi xijaabka nuurkiisa wuxuu alla ka muujiyey midla minkhari thawrin yacnii dibiga sandulkiisa wax leeg ayuu xijaabka ka fayday mila minkhari hawrin wa qaala cabdullahi bnu salaam wa kacbu laxbaar maa tajallaa min cadamati اllahi liljabali ilaa midla sami اlkhiyaad cirbadda daloolkeeda wax leeg xataa saara dakan waaba burburayba waqaala sudiyu maa tajallaa ilaa qadra alkhinsari faryaro wax la eg waxaanoo dhan marka waa bacdi haddii la yidhaha khinsar le waa qadar qadar adaa wax lagugu qadarayaa bis ayb yadulu calayhi maa rawaa haabitun can anasin ana nabiya sal l slama wuxuu yihi nabiga qara'a hadihi اlaaya buu akriyay waqaala wuxuuna yihi haakadaa wawadaca alibhaama suulkiiba wuxuu saaray cala almifsali اlأclىa kala goyska kore min alkhinsari faryarada fasaaqa aljabalu buurtii marka waa waa dhumbatay yacni suulkiisiiba wuxuu ku qabtay farta faryarada kala goyskeeda xubinteeda saas intaas macnaha intaas ayaa buurta u muuqatay oo kale waa la dhalaashay marka waa la burbuurtay intaas oo kale ayb fasaakha aljabal tirmidi kitaabu tafsiir uu ku wariyey kaas ayb waqara muusaa muuse waa dhacay saciqan xaal uu yahay mid suuxayo middaan marka suuxmadaani waa tii nebigu sal ll ly slam yidhi maalin maalmaha ka mida nin muslimiinta ka mida baa wuxuu dharbaaxay nin yahuudi baa wuxuu yidhi waladi istafaa muusa cala alcaalamiin ilaaha muuse caalamka ka doortaan ku dhaartaye kii muslimka ahaabaa marka dharbaaxay nebigaa loo soo dacwooday markaasuu wuxuu yidhi laa tufadiluunii calaa muusaa aniga muuse ha iga fadilinina ilaahan ku dhaartay wuxuu yidhi wuxuu sheegay marka waxaan arkayaa waxaan ahay qofka ugu horeeyo dadku marka sacqa ayaa ku dhacaysa marka buunka la yeeriyo waxaan ahay qofka ugu horeeyo ee markaas soo kacayo waxaan arkayaa buu yidhi muuse oo carshiga qawaa'im qawaa'imul cash carshi ku dhegan laa adrii wuxuu yidhi ma ogi asaciqa inuu suuxay am juuziya bisacqati tuur ama suuxdintii jabalu tuur kula dhacday agtiisa in loogu abaalmariyey oo aan midaan ownanba suuxinba tan waayo marka midda nebigu sheegaayo sala allahu calayhi wasalam falamaa afaaqa markuu soo miirsaday qaala wuxuu yidhi subxaanaka usabixuka ceeb iyo nuqsaan ayaan kaa hufayaa tubtu waan soo noqday ilayka xaggaagaan kusoo noqday wa ana aniguna awalulmu'miniina mu'miniinkan ugu horeeyaan ahay marka nabiyullaahi muuse wuxuu dareemay marka su-aashaasi inuu weydiiyo in laga fiicnaabo taas waay marka midda uu leeyahay waa soo noqday qaala wuxuu yidhi alla yaa muusaa muusow inii aniga istafaytuka waan ku doortay calannaasi dadkii baan kaa doortay birisaalaatii baan kaaga yaan kaa yaan kugu doortay risaalaadkaygii fariimahaygii inaan kugu aaminay baan dadka kaaga doortay dadkii marka weliba waqtigiisii jiray ayb iyo guud ahaanba ambiyada inkastoo nebigeenu uu ka fadli badnaa isaga ayb wabikalaami ahluxijaaj marka waxay akhriyeen birisaalati meeshan ah birisaalati ibnu kathiir iyo naafic birisaalati bay akhriyeen inta kalena birisaalati bay akhriyeen wabikalaami hadalkayga oo aan kula waramay baan kugu doortay fakhud qabso maa aladii kii aataytuka aan ku siiyey qabso wakun ahaw min ashaakiriina kuwa shukriyana ka mid ahaawo nicmada aan ku siiyey marka ku shukri ayb wa katabnaa lahu fi lalwaaxi min kuli shayi mawcidat watafsiila likuli shayi fakhudha biquwa wa katabnaa lahu wakatabnaa waxaanu uqo waanu qornay lahu isaga ayaanu u qornay ay limuusaa baanu u qornay fi lalwaaxi fii alwaaxihi alwaaxdiisii baan ugu qornay dhexdeeda min kulli shay-in shay dhammaantiisa xaggiisa yacni xaal uu ka ahaada uu ka ahaaday shay dhammaantii wax ka mida xaal uu yahay mawcidatan baanu u qornay waano iyo wa tafsiilan kala bixbixin likulli shayin shay dhammaantii la kala dhigdhigo fakhudhaa hadaba fakhud qabso haa qabso yacni alwaaxdii aanu yacni ku siinay qaado biquwatin ku qaado bijiddin dhabnimo wa'mur amar oo far qowmaka qoomkaaga ya-khuduu ha qaateen biaxsanihaa ha ku qaateen tanugu wanaag badan ha ku qaateen ya-khuduu ha qaateen biaxsanihaa yacni xaaladda ugu wanaaga badan tan ugu wanaag badan ha qaateen sa-uriikum waan idin tusi doonaa daaralfaasiqiina kuwa daacada rabbi ka baxay degmadooda degaankooda iyo meesha marka degaanka u ahaanayso waan idin tusi doonaa meeshan marka wa katabnaa lahu fi lalwaaxidaas markii nebiyullaahi muusa uu ballantii tegey towreed ayaa marka loo soo qoray alwaax baana loogu qoray alwaaxdaas marka tilmaamaheeda warar badanay mufasiriintu ka sheegaan laakiin qur-aanku un alwaax buu sheegay alwaaxdaas ayaa loogu qoray ilaahay subxaanahu watacaalaana gacantiisa uu towreed ku qoray waxyaabaha ilaahay gacantiisa ku sameeyey waxaa ka mid a aadam towreed uu gacantiisa ku qoray jannatu cadnin ayaa ka mida axaadiistu marka way tilmaamaan marka taasuu rabbi subxaanahu watacaala uu aayaddan uga waramaa wa katabnaa lahu ay limuusa muuse waxaanu u qornay fi lalwaaxi fii alwaaxihi asha ku jirta meeshaani damiirka ayay bedel ka tahay yani ayaa laga ciwad siiyey alwaaxdiisii baanu ugu qornay min kulli shayin shay dhammaantiisa wax kamidaanu u qornay min kulli shayin shay dhammaantii xaal uu yahay mawcidatan ayaanu u qornay marka mawcidatan mafcuulu katabnaa waayo hadda saan ku wadno min kulli shayin jaariye majruurkanna waxaa laga xaaleynayaa mawcidatanta dambe waayo hadday min kulli shayin gadaal mari lahayd maxay noqon lahayd sifay noqon lahayd maadaama hadda nakiradii gadaal martay jaari majruurkii soo hormaray waa la xaaleynaa waxaa kaloo bannaan in la yidhaahdo min kulli shayin mafcuulba iyaga iyada laga dhigo mawcidatan iyo wa tafsiilanna mafcuulu liajlihi wa katabnaa lahu ay limuusa waxaan u qornay fi lalwaaxi fii alwaaxihi alwaaxdiisa min kulli shayin shay kasto ayaan wax uga qornay oo markaa reer bani israa'iil ay u baahan yihiin ayaanu u qornay maxaanu ugu qornay mawcidatan liajli mawcidatin wa tafsiilan liajli tafsiilin sidaas iyaduna marka waa si kale ayb labadaa wej baa aada ugu caansan marka likulli shayin shay dhammaantii lakala dhigdhigo mawcidatan baan u qornay wa tafsiilan kala biyacni tafsiil iyo kala bixbixin likulli shayin shay dhammaantii lakala bixbixiyo fakud faqulnaa lahu waxaanu ku niri faqulnaa lahu waxaanu ku niri khud qabso qaado haa alwaaxdii qaado biquwa yacni alwaaxdii ile waxaa ku qoran towreede biquwatin bijiddin dhabnimo ku qaado waamur far qowmaka qoladaada ya-khuduu ha qaateen biaxsanihaa midda ugu wanaaga badanna ha qaateen meeshaan marka biaxsanihaa ma waxaa loo ruqseeyey wax ay ka tegayaan maa loo ruqseeyeyna akaana murakhisan lahum fii tarki bacdi maa fiiha min alxusni biaxsani haada mid ugu wanaag badan qaada haddii la yidhi kuwa kale ee wanaagsan ka taga maa laga wadaa marka ila axsan waa afcalu tafdiil haddii marka kii ugu wanaagsanaa qaata la yidhi kan aan wanaa kan wanaagsan laakiin aan aadka yani laga wanaagsan yahay ma ma laga tegaa isaga ila mar walba waxaan ognahay horta wax xun ma laha axsan haddii la yihi xasanaa jiro xasankii marka ma laga tegaa sidaas maaha marka ya-khuduu biaxsanihaa ha qaateen midda ugu wanaaga badan shayga uu kitaabka ilaahay sheegayaa wuxuu noqon karaa maalan qisaasta iyo cafiska qisaastu waa xasan cafintuna waa maxay axsan faman cafaa wa aslaxa sow lama dhihin faajiruhu cala allah wajazaau sayi'atin sayi'at miluhaa kanna waa xasan axsanna waxaa ah cafiska meeshaas marka ya-khuduu biaxsanihaa marka laba shay haddii laysu dooransiiyey midka ugu wanaag badan oo loogu tilmaamo ha qaateena laga wada bis ayb macnahaasaa marka ugu fiican ama in la yihaha biaxsanihaa qur-aanku wuxuu ti yacni kitaabku wuxuu tilmaamayaa wax wanaagsan oo la sameynayo wax xun oo layska reebayana waa sheegaa soo maaha kan wanaagsan qaado midka waxa xumaanta uu kitaabka ku sheegayna ka dheeraabuu kaas ha qaadanin saana marka in loo macneeyo ibnu jariir waa u sheegan sa uriikum waan idin tusi doonaa daaralfaasiqiina kuwa daacada rabbi ka baxay degmadooda iyo meesha ay ku dambeynayaan oo degaanka u noqonayso masiirka u ahaanaysaan idin tusi doonaa hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslam calaa nabiyina mxamedi waalihi wasaxbi